bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idinkugu haynana warka waxaa ka mid a ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulan looga hadlayay horumarinta garsoorka dalka la qaatay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda iyo sidoo kale saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo dollar ku wareejiyey shirkadda dhisaysa waddada isku xirta degmooyinka xamar jajab xamarweyne iyo waaberi ee buundooyinka dad si iskooda isku xilqaamay ayaa howlo biyodhaaminah ka bilaabay deegaanada dhinaca bari ka xiga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo ay ka jirto abaar saamaysa dadkii adduunyada dad ka badan kun ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafa la gaarsiiyey isbitaalka guud ee gobolka baay kuwaas oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaanada gobolka baay akhbaaraadka dibadda warka aan idinkugu hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka oo shaqada ka eriyey xiriirlyaha guud oo ka soo horjeestay iyo madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo dhaliilay amarka trump
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalannool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada warka aan idinkugu hayno waa kow iyo soddonka bisha janawari sannadda labada kun iyo toddobiyo tobanka iminkana kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulan looga hadlayay horumarinta garsoorka dalka waxa uu la qaatay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kulankaasi ayaana diiradda lagu saarayay sida loo horumarin karo garsoorka dalka haddaba afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo kulankaasi goobjoog ahaa ayaa ka hadlay ahmiyadda kulanka uu lahaa waxaana uu ku bilaabay shir ayay mataqaanaa kasoo qayb galeen wasiirka cadaaladda maxaan ku ihahdaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliya ku-xigeenka waxaa looga hadlayay runtii arrin muhiim ah oo mataqaanaa dowladnimada muhiim u ah oo ah in hay-adaha cadaaladda dib u habeyn lagu sameeyo oo reform baaxad weyn lagu sameeyo siday u howlgalaan iyo mataqaanaa isheeg mataqaanaa kiisaskay qaadaan in dib u habeyn aada weyn lagu sameeyo mataqaanaa dib mataqaanaa loo eego kiisaskay qaadaan mataqaanaa waxaa kaloo maxaan ku rahdaa laga hadlay in maxkamadda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo guddoomiyaheedu marti ku ahaa shirka uu ka soo qayb galay waxaa looga hadlay in kiisaska sifiliyanka ay qaadaan
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo dollar ku wareejiyey shirkadda dhisaysa waddada isku xirta degmooyinka xamar jajab xamarweyne iyo waaberi ee loo yaqaano buundooyinka waryaheena nuur siciid tahliil ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka ayuu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ku wareejiyey guddoomiyaha shirkadda dhisayso waddada fiya moscow oo loo yaqaano waddada buundooyinka taasoo isku xirta degmooyinka xamarjab waa beri iyo xamarweyne shirkadaasi oo laga leeyahay dalka turkiga duqa magaalada muqdisho mudane madaale ayaa warbaahinta qaranka u sharxay lacagta uu ku wareejiyey shirkadda dhisaysa waddada buundooyinka iyo muddada lagu dhisaya maanta ay tahay taariikhdu soddonka bishii koowaad laba kun toddobiyo tobanka waddadii aan dhagax dhignay siddeediyo labaatankii isla bishaan ayaa waxaan ku wareejinnay dufcadii horraysay oo ugu horraysay qarashkii ku baxaayay waddadaasi aansaluuti loo yaqaan oo aan ugu tala galnay in aan laami ka dhigno haddii ilaa yidhaahdo annagoo danaynayno bulshadayna soomaaliya dhibaatada ay ku qabi jirtay rajoweyn aan ka qabno inay uga bixi doonaan haddii waddadaas laami laga dhigo qorshaynu wuxuu ahaa inaan marka hore aan geyno buundooyinka laakiin maanta waxaan ku heshiinnay waddada kulligeedba in maaragtay oo ku samaynaya laami laga wada dhigaayo sidaa darteed waxaan rabnaa shaqadii wuu bilaabay kambaniga maadaama uu bilaabay waa uga mahad celinaynaa habeenkiiu hadda ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa muddo bil gudaheed ah meeshaas inay laami ku noqoto ayaan rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa sharxay dhaqaalaha ku baxaya dhismaha waddadaasi isagoo dhinac kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay door ka qaataan mashruucyada kala duwan ee lagu dhisayo waddooyinka ku yaala caasimadda saan la wada soconnaba runtii beryahan muddada halka sanaan joognay waxaan isbaraynay inaan isku tashanno isku tashagii shacabka soomaaliyeed ayay ka timiday shaqaalaha dowladda hoose ee gaaraya ilaa laba kun ku dhow ayaa waxay tabaruceen hal bil mushaarkooda ayay tabaruceen wixii dhammanna dowladda hoose canshuuraha dadka laga qaado iyo mashruuca dalkaa ku dhis hal doolar ayaan rabnaa inaan ku kabno ayaan rabnaa haddii ilaa ihaahdo marka isku tashigii shacabka soomaaliyeed ayay ku timiday oo maamulkooda gobolka banaadir uu ku hogaaminayay isku tashigii aan rabnaa marka inaan horumarkaas aan ku samayno siddeedda boqoloo kunna qaabkaan u bixinayno iyo kulli waa ku wadeeshiinay annagaana bixinayn haddii ilaa ihaahdo waana canshuurtii dadka laga qaadayey iyo mashruuca dalkaa ku dhis hal doolar iyo mushaarka shaqaaluun isku kabi doona haddii ilaa yidhahdo wallaahi aad iyo aaday dadku u fiican yihiin waa inaan u mahad celinay mudan yihiin laakiin xoogaa waxaad moodaa in yara gaabis uu jiro laakiin waxaan leenahay markay arkaan dadku wax la qabanayo ayagaa boorkiiska jafi doono maxaa hal doolar cid walba awoodo gabadhan yaayada gaddaa awoodo ninka dukaanka lahaa awoodo baqaarka ninka lahaa awoodo ardaygaa awoodo marka cid kasta way awoodaa marka waxaan rabaa inaan la baqiilinaan rabnaa
codkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu u dambeeyey warbixintii waryaheena nuur saciid haliil dad si iskooda isku xilqaamay ayaa howlo biyo dhaaminah ka bilaabay degmada waa deegaanada dhinaca bari ka xiga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud oo ay ka jirto abaar saamaysa dadkiiyo dunyada haddaba wariyaheenna maxamed deeq cabdi maxamed ayaa arrimahaasi ka wareysanay waxaana uu ku bilaabay
waad mahadsan tahay runtii xaaladaha abaaruhu waxa ay ahaayeen kuwo isisii tarayay muddooyinkii lasoo dhaafay saameyn aada u xoogana ku yeelanaya dadka dunyada runtii waxaa hadda aada looga dayrinayaa xoolaha oo dadku waxa ay ku sheegayaan marka aad la sheekaysato in maaragtay xooluhu aad ay u dhimanayaan oo dadka qaar xoolo la-aan laga yaabo inay soo istaagaan inkastoo aysan jirin dad u geeriyooday abaarta balse saameyn xoogan ayay ku yeelatay oo runtii la dhihi karo waa meeshii ugu darnayd waxaana jira hadda meelaha qaar gurmadyo laga sameynayo oo raashimo caradaha laga keenay oo maaragtay dadka loo qaybinayo deegaano inkastoo ay yihiin kuwo aada u yar oo dadka badankiisa weli aan la gaarsiin sidoo kale waxaa jira meelo deegaano gobolka ka tirsan oo biyo dhaamis dadka loo sameynayo maadaama ay iyagu tahli waayeen in biyaha ay geystaan meelahaasi maadaama oon aada u xoogani uu ka jiro xooluhuna ay kari waayeen in ceelasha iyo meelaha kale oo baraagaha ah oo biyaha ay ka cabi jireen ay soo gaari waayaan xaalada oo ku xumaada darteed waaya maxamed marka raashinka iyo biyo dhaaminta deegaanada laga sameeyey maxaad nooga sheegi kartaa magacyadooda haddaad hayso
runtii deegaanadaasi waxaa ka mid ah dhinaca bari magaalada dhuusamareeb deegaano hoostaga waxaa ka mid ah deegaanadaasi deegaan lagu magacaabo higlaale deegaan kale oo lagu magacaabo faragooy galraydab iyo deegaano kale ayaa biyo dhaamintaasi laga sameeyey intooda badanna waxaa sameynaya dad mutadawiciin ah oo si iskooda isu xilqaamay inkastoo aysan jirin ilaa hadda hay-ad ballaaran oo maaragtay biyo dhaamintaasi sameynaysay balse dadku waxa ay u dheg taagayeen amaba ay ka dhor sugayeen gurmadka la sameynayo oo sidaad ogsoontaaba guddiga abaaraha dowladda soomaaliya ay sameynayeen iyo maaragtay dhaqaale ururintaasi unbay u dhag taagayeen oo kawar sugayeen balse hadda meelaha wax laga bilaabay ama laga sameeyey waa kuwo aada u yar
waryaheena gobolka galguduud maxamed deeq cabdi maxamed ayuu dhegaystayaaalkaasi ahaa dad ka badan kun ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafo waxaa lagu soo waramayaa in la gaarsiiyey isbitaalka guud ee gobolka baay kuwaas oo uu soo ritay cudurka shumanbiyoodka oo ka dilaacay deegaanada gobolka baayna magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq ayaa waryaheena ibraahim kuudle isxaaq wax ka weydiiyey bal dadkaasi la gaarsiiyey isbitaalka guud ee gobolka baay
nidrayno aada u mahadsan tahay deegaan lagu magacaabo masoobiye oo ka yaasaxaan labaatan kilomitr dhanka koonfurta kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla markaasina udhexaysa tuuladaasi iyo deegaanka awdeynla iyo magaalada baydhabo sibanbiyood ka dilaacay deegaankaasi waxaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu dhintay in ka badan soddon iyo shan ruux ka tiro intaasi ka badan lasoo bixiyay cisbitaalka magaalada baydhabo agaasimaha cisbitaalka gobolka baarsa xaaji gaabo ayaa ii sheegay in cisbitaalka lasoo gaarsiiyey bukaano la il daran cudurka soombiyoodka kuwaasi oo laga keenay deegaanka lagu magacaabo masuubiye oo katirsan gobolka baay ibraahimow dadka hadallo fara badan ay isla dhex marayaan in soombiyoodkaasi uu ka dilaacay balli ku yaalay meeshaasi biy biyo wasaqaysan oo ku jiray dadka inay isticmaaleen in biyahaasi laftirkooda la sumeeyey waxyaabo fara badan ayaa la isla dhex maraya laakiin deegaanka masuubiye wuxuu noqonayaa deegaanka deegaanada ama tuulooyinka hoos imaanaya gobolka baay tuuladii ugu horreysay oo shiwan biyood ka dilaacay december labada kun iyo toban iyo lixda ama sanadkan aanu ku jirno ilaa iyo hadda waxaa lasoo gaarsiinaya cisbitaalka gobolka baay runtii bukaano aada u fara badan ama dad la il daran cudurka shiwan biyoodka agaasimaha cisbitaalka waxa uu ii sheegay in xilligaas ilaa iyo hadda lasoo gaarsiiyey cisbitaalka kun laba boqol sideetan oo soo risay cudurka shibanbiyoodka lix iyo toban ka mid an ay ku dhinteen gudaha cisbitaalka deegaanka masuubiyana ilaa iyo afartan iyo laba qofood laga keenay qaarkoodna had deertan ay aada u liitaan marka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xubno ka socda ayaa gaaray deegaanka masuubiye laakiin ilaa iyo hadda lama sheegin cid sida tooska kaaga warbixinaysa mise ujeedada ka dambeysay in dadkaasi ay biyahaasi wasaqaysan ay cabeen in sun lagu biyaha ay sumaysan yihiin marka ibraahimow qaar ka mid a dadkii eeladoodii ku waayey shumbiyoodkaasi oo ka yimid deegaanka masuubiya waxay ii sheegeen in xoolaha iska cabayaan biyaha aan waxna aan u dhimaynin laakiin dadkii biyahaasi isticmaalay dhammaantoodii ay u dhinteen
hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa waryaheena siraaji sheekh isaaq oo ka warramayey dad la soo gaarsiiyey isbitaalka guud ee gobolka baay kuwaas uu soo ritay cudurka shumbiyoodka halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa shaqada ka eriyey xiriiryaha guud ee dalka maraykanka kadib markii ay su-aal gelisay sharcinimada mamnuucitaanka qaxootiga war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad oo looga arrimiyo maraykanka ayaa lagu sheegay in yates ay khiyaantay waaxda cadaaladda seliyates oo madaxweynihii hore si ku meel gaar ah uu ugu magacaabay inay noqoto kusimaha xeerlalyaha guud ayaa sheegtay inaanay ku qanacsaneen in amarka trump ee uu ku mamnuucayo ama ku mamnuucayo dadka ka yimaada toddoba dal oo muslim ah uu yahay mid sharciga waafaqsan warqad ay u dirtay qareennada wasaaradda cadaaladda maraykanka islamarkaana lagu daabacay warbaahinta ayay ku sheegtay in amarka trump la horgeeyey maxkamada hereer kala duwan leh madaxweyne trump ayaa awood u leh in xilka uu ka qaado ama xilkaqaadis uu ku sameeyo seliyates waxaana uu sugayaa in aqalka sanadka uu ansixiyo jeff sessions oo uu jagadaasi u magacaabay xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka qaybgalay dibadbax ka dhacay banaanbax waa bannaanka maxkamadda ugu sarreysa maraykanka mudaharaadkaasi oo lagu diidanaa amarka trump haweeneyda caanka ah ee ka tirsan senadka diane frentis ayaa sheegtay in amarka trump uu meel ka dhac ku yahay qiyamka maraykanka sidoo kale waa tiro diblomaasiyiin maraykan ah ayaa diyaariyey warqad ay ku cambaareynayaan amarkaasi kaasi oo ay sheegeen inaanu ammaan u horseedi kar doonin dalka maraykanka diblomaasi maraykan ah ayaa sheegay in boqolaal shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ahi ay warqadaasi saxiixeen afhayeenka aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in laga badbadiyey dhaliisha ku aadan amarka uu madaxweynaha maraykanka ku mamnuucay qaar ka mid a dadka soo gelaya dalkaasi dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha waa madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama ayaa soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegayo in waa madaxweynihii hore ee maraykanka uu la dhacsan yahay dibadbaxyada ballaaran ee looga soo horjeedo amarka uu madaxweyne trump ku mamnuucay dadka ka yimaada waddamada muslimka qaarkood afhayeenka obama kievi lows ayaa sheegay in hogaamiyihii hore uu si weyn u khilaafsan yahay in dadka looga markaasi lagu takooro diin ay aaminsan yihiin waxa uu sheegay inay tahay in la dhagaysto shacabka muujinaya dareenkooda islamarkaana mar waliba la raaco qiyamka uu ku dhisan yahay maraykanka dhinaca kale in ka badan hal milyan oo qof oo ku nool britain ayaa saxiixay dalab ay uga codsanayaan dowladda inay joojiso booqashada la qorsheynayo inuu trump ku tago dalkaasi dabayaaqada sanadkan dalabkan ayaa jawaab u ah amarka uu soo saaray madaxweyne trump oo ka dhan ah qaxootiga oo kuwa ka dambeeya dalabkan ayaana ku doodaya in boqorada waa markaasi boqoradu ay ceeb ku tahay haddii ay trump markaasi uu booqdo britain warkii oo dhegaystayaal saaxiibayaal aydun kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa warka waxaa idiin soo saaray ibraahim guudle isxaaq waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah muxidiin macalin cabdulle ciddii uu sheegay warkeennu waxay dib uga daalacan karaan isagoo maqal iyo qoraal ah barta internetka aynu ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net